waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb shanaad oo ka mid ah murtida iyo maahmaahaha ay soomaalidu dhurwaaga u saariso dhegaystayaal waxaa la yidhi dhurwaa baa goor fiid horaacda wuxuu uu soo dul joogsaday qayro aad u dhaqan oo geel lo iyo ariba ay xero waliba u buuxdo wuxuuse ka yaabay bulaanka reeraha ka baxaya iyo dhallinyarada faraha badan ee xoolaha ku dhex jirta intii cabbaara ayuu wax ilbaada ka waayay markaas ayuu istusay iyada oo arrini ay sidaa tahay haddii uu neef kala tago in markiiba laga ridan doono cayrana dhabarka loo saari doono isaga oo ay tala ku wansixsan tahay ayaa reerkii uu dul joogay waxaa u soo wareegtay haweenay baadidoona oo riyo maanta ka goosmay raadinaysa haddiiba tii reerka lahayd ayaa u baytisay oo ku tidhi sumadda aad sheegtay arigale ee xaynta ah goor aan fogayn waxaan ku soo maray balli hebel geedaha raydabta ah ee ku dhow dhulwaagii oo labada dumara sheekadooda dhegta u dhigaayay ayaa isgundhiyeyoo ciddi isku jabiyey farax buu ishayn waayey markaas buu go'aan gaaray reerkan uu raggu ka buuxo intii uu neef laga dhigto isku biimayn lahaa maxaa u diidaya raydabta la sheegay isba wuu yaqaane xayntaas baydhahda ah inuu u degdego oo haweenayda iska leh uu uga hormaro waa waxba dhulwaagii orod buu istaabtay xagga iyo xagga isaga oo aan eegayn ayuu halkii ay dumarku isu tilmaamayeen durbadiiba isa sii taagay geedihii raydabta ahaa ayuu midba mar hoos joogsadaa afarta garjaho ayuu kolba mid jeedaaliyaa markay waxba u muuqan waayaanna dhulka ayuu isbilqaa dhagaha ayuu raaricinayaa bal inuu riyihii la sheegaayay cidooda maqlo kolkii dambe ayuu ka shakiyey geedihii ay haweenaydu haweenaydii kale u sheegtay inay kuwan yihiin iyo in kale markaas buu daymo horle ugu noqday agagaarkooda ayuu eegay mase xabagtii ka daadatay waxaan ahayni uma ogog lahaa kamana agdhowa ugu dambaystii markay u caddaatay hilib iyo isagu inay caawa isa seegeen ayuu dhab u calaacalay kol isagii baa ishaaraamay kolna geedihii raydabta ahaa buu haaraamay kol saddexaadna haweenaydii xaynta ku baytisay ayuu haaraamay markaas buu yidhi yaabaye amankaagayoo ashqaraaraye ma anaan roorayn mase raydabtaan raydabtii ahayn mase rimagu ka soo dhacdii baan run sheegayn dabadeedna waxay noqotay howraar uu ku maahmaaho qof dan uu lahaa aad ugu daalay hase ahaatee ay waxba uga hirgeli waayeen inkastoo waruu islahaa waa biyo kama dhibcaan uu markiisii hore isku halleeyey kuna howlgalay sidaynu ognahay ragga soomaalidu haweenkooda way xifaaleeyaan haweenkii qudhooduna shib ma aho oo dhaliilaha ay ragga u hayaani ma tiro yara taas si aad u ogaatana waxaa kugu filan inaad dib ugu noqoto heesaha gododlaha iyo qorqodaha ku saabsan ee ay haweenku isu jiibin jireen waayadii hore ee iyaga oo labakaloodinaya ay qoysaskooda badarka u tumi jireen waxyaalaha haddaba ay raggu dumarka ku xifaaliyaan waxaa ka mid ah inaanay ka samri karin wax ay waa hore bixiyeen ama laga qaatay ama iyaga oo aan raalli ka ahayn si uun gacantooda uga baxay guyaal badaniba ha ka soo wareegeene waxay rag badani qabaan mar walba waxyaabaha sidaa u dhaca gucashadoodu inaysan dumarka ka dhammaan sida la sheego goor kasta way xusuusan yihiin dadka kalena way xusuusiyaan raggii hore ee soomaaliyeedna waxay odhan jireen inanta lasoo aroosaa haddii ay reerka dheri la soo gasho waa laga jebiyaa maxaa yeelay ilaa maalinta ay habrowdo oo ay ayeeyo noqoto dherigayga ayuunbay haynaysaa fikraddaas iyada ah in raggu qabaa la yaab ma laha waxaase la yaab leh dhurwaaguna inuu qabo sida sheekadan soo socotaa ay ina barayso waxaa la yidhi dhurwaabaa goor habeena wuxuu u soo hilbadoontay dudda ruuman doogle intay degtay ku baraadhay habeenkaasna inta xoolihii maashay soo xeraysatayoo iska sheekaysanaysa xeryaha xooluhu ku jiraan tii uu u dhici lahaa intii aanu go'aansan ayaa dhurwaagii wuxuu dhegta u dhigay haweenay tu kale u sheekaynaysa oo ka calaacalaysa laba gu' ka hor ida uu isaga qudhiisu ka laayey markaas buu isaga tegayoo qoys kale oo isriduddada ah u cibil galay sheekadii dadka ayuu dhegaystay mase waa haweenay kale oo iyaduna habaar ku daldanaysa dhurwaa beri ka candha gooyey sac madi ah oo ay jeclayd taasina waxay ahayd dhacdo afar guu ka hor ku sinnayd dhurwaaga ay habaaraysaana waa isla isaga afar qoys oo kale ayuu midba mar isdul taagay ku walbana wuxuu ugu tegey dumar isu tanaagoonaya oo neefaf uu waa hore ka cunay dartood hiif iyo habaarba u dhaandhaaminaya markaas buu goostay ilaah baa wax siiyee diihaalba ha qabee duddadan iyo dumaradeeda gocashada badan inuu isaga tago wuuna ka dhabeeyey ha yeeshee markii uu goobtaa ka jiciiranayay ayuu naftiisa waxa uu ku quusiyey howraar uu habeenkaa reebay waayadii dambena mahmaah laga dhigtay wuxuu yidhi xoolo dumar haddii aan xoolaha ka aqaan ma cuneen taasoo ay ragga soomaalidu haweenkooda ku xafaaleeyaan amaba ay xusuustaan mar walba oo lixajeclada xaawalayda ay sheekadu joogto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo